SBS Radio
culimada iyo aqoon-yahanka iyo dhalinyarada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee kasoo qeyb gashay xalfadan aan u qabanay somali state run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ilaahayna haydan sharafo sidaa aada noo sharafteen aada uga soo qeyb gasheen xalfadan ilaahay waxaan ku weydiisanaynaa dadka soomaaliyeed dhammaantiis w- w- waa j- jaari wax la yidhaaho ja- reer baadiyi qaam buu unbuu istaba socdaa ilaahay ow caqli iyo xikmad taagan oo dhisan oo adugu aada dhistay oo islaamnima ku dhinta ilaahu na siiya ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa xafladda aynu caawa jigjiga magaalo madaxda u tahay cadow badan bay lahay xasad badan bay lahay dhib badan bay lahay cadowgaa qaar bay iyagu ogaayeen ama inanaguba ognahay qaarna qarsoodi bay wax ku dilayeen ilaahay oo adigu labadaba waad ogta labadaa midka qarsoon iyo midkii muuqdayba adiga waa ku waa si si cad baad u ogtahay ilaah waxaan ku weydiisanaynaa hadduu ha- labadaa cadow eed adigu og tahay iyo dadka iyo inakaba ilaahuna kala xijaa ilaahu kala xijaa oo s- si toosa oo islaamnimo ku dheehan tahay u hawlgeli dadkaaga adigu aada abuurtay ku qiraya inaad alla tahay qiraya Ee, waxaan rabnaa insha allah inaan halkan uga hambalyeeno madaxweyne mustafe cumar iyo xukuumaddiisa waxaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa oo ilaahay uga baryaynaa xilkas ilaahay inuu u fududeeyo ilaahayna uu ku asturo waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay una soo dhaweynaynaa isbeddelka ka dhacay een, deegaanka isbeddelkaas oo hadda mustafa cumar aan aragno waxyaabaha wanaagsan ee uu la imaaday haddii aan nahay dadweynaha ama ka soo jeeda deegaanka waxaa muhiim ah inaan aan garab istaagno xukuumadda waxaana muhiim ah haddii aan ku kala duwan nahay wax yar ama hal shay aan ku kala duwan nahay waxaad ogaataan boqolaal shay oo ina wadaysa ayaa jirta taasina ay tahay midnimo marka waxaa loo baahan yahay dadkeena halkan jooga inaan muujino midnimada marka hore waxaan kaloon idinkula dardaarmayaa nafta iyo idinkaba halkan aan joogno ku nool nahay marka aan wax ka noqono ayaan waddankeena wax u qaban karnaa aan ka noqono waddankan aan ku nool nahay inaan marka hore wax ka noqono sida walaalkan faarax uu sheegahayayo marka hore ee ee naga horreeyay hadalkiisa hore waxaa muhiim ah inaan halkan wax ka noqono markaas ayaan dadkeenana wax u qabanaa iyo deegaankeena
waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee somali state mustafa cumar iyo madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeenka aadan faarax ee soomaaliya halgankii somali state ee socdeen xilligii ee, nasrullah raggii uu sheekh ee, maqal dahliya ka mid ahaa waa banaayay aadan hadiishii waxaa kaloo isoo xusuusiiyey xilligii soomaali galbeed sababta calaamadan ayagaan ahaa xilligaas dadkaas oo aad balaan u ahaa halgan weyn ku jiray eh, waxaan adigu tegi jiray xilligaas xaruntoodii ku taallay jubba hotel oo gees ku taallay nimankii meesha hogaanay waxay niman aqoon diineed iyo aqoon sare leh oo hoggaankaas eh, gudaha iyo dibadba isku xiri jiray dadka marka maanta calanka hadduu noo soo noqday waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha cusub oo noo yimid mustaf cumar iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa aadan faarax waxaan rabaa maadaama xafladani ay tahay keliya ee mataqaanaa in loo hambaliyeeyo looguna bogaadiyo xilkaa ee mataqaanaa mustafa maxamed cumar iyo aadan faarax ee mataqaanaa ilaahi subxaana wa tacaala u gartay islamarkaana nasiib u noqday xilli aad u dheer xilli aad u dheer oo mataqaanaa gobolka dhinaca soo maray in ayaga mataqaanaa maanta mas-uuliyiin ka noqdaan waxaan leenahay hambalyo hambalyo Een, annaga ka soomaali ahaana waa ku tiirsananaa isbeddelka xagga ku- ka dhacay run ahaantii halkaan uma aanan imaanin oo keliya inaan hambalyeeyo ee waxaan u imid inaan baraj gareeyo taageero aan condition ku xirnayn ee maamulka ka curtay somaali state oo hogaamiyaha u yahay madaxweyne mustafe iyo madaxweyne ku-xigeen aadan faarax inaan baraj gareeyo halkaan ugu imid Een, waxaan rabaa saddex arrimood inaan soo koobo aan dul maro midda koobaad waxaa weeye xaggee baan ka nimid Een, xaggeen joognaa maantayto xaggee baan u soconnaa Een, taariikh badan waa laga soo sheekeeyey Een, anoon mid fog aadaynin toddoba iyo labaatankii sano u dambaysay een, meeshii aan ka nimid iyo meeshii aan soo marray annagoo dhan waan la soconnaa Een, bishii april 2018 geeska africa waxaa ka dhacay dhulgariir suraami wata oo dabagediyey xukun mujrim ahaa oo u diiday geeska africa nabad u diiday Een, xukunkii mujrimka ahaa ee geeska africa nabadda u diiday ilaahay waana dhaafiyey laakiin weli ma uusan hal weli ma uusan dhammaanin oo dibandaabyadii iyo daminadii wuu qawlayaa Een, sida aad la socotaan walaalayaal waxaan soo marray oo lala gaarsiiyey xataa qofkii dhaawaca ahaa oo halgankaas xaqa u dagaalamayay oo ka soo fakaday markuu annaga na dhex yimaado inaan sheegno aan dhahno hebel oo dhaawac ahaa xaafadaynu kusoo hoyday halkaasaan soo marnay waxaan soo marnay waxaan soo marnay waxaan- waxaan- waxaan soo marnay inaan dhahno ma gaal gadaal baan kugu soo xirnaa mise horhorey baan kugu soo xirnaa ma kuu soo rugaysiinaa ma dameer baan kuu soo saarnaa ma diyaarad baan kuu soo saarnaa baan soo marnaa maantayta aan ka digtoonaano maantayto aan ka digtoonaano wixii aan soo marray aan iska cafino wixii aan soo marray aan iska cafino dowladda hadda dhalatayna aan taageerno halganku waa bilow sidii uu ku dhammaan lahaa aan ka shaqayno da ka dhalatay een, gobolka soomaali galbeed ee la magac dhacday somali state alxamdulilah ilaahayba hadduu iga reebay soomaalida etoobiya waxaa sheegtaa waadada alxamdulilah ilaahay baa mahad leh rabbiyo way imaanaysaa sida jabuuti iyaduna inay gooni isu taagto haddii soomaalidu ka shaqayso inaan ka hadlo een, dowladda ka dhalatay een, mataqan somali state iyo madaxweynaheeda iyo maaragtay een, hanka uu leeyahay iyo sida aan ugu baraarnay oo uu waagu noogu bariyay waxaan rajaynayaa een, inuu sabab u noqdo soomaaliya oo dhan in waagu kaahu wada gaaro saasaan rajaynayaa Eh, soomaaliya waad ogtihiinoo eh, siyaasadda way iga badisaanba farsoora idinku jira Eh, waddan kor macaamila ka haysata weeye sida sida ogaadayn iyo loo loo- sida ogaadayn iyo loo gumaysto oo kor looga haysto baa labadii gobol oo kalena kor looga haystaa cindigaas ku haya dhulku inuu xoroobaa la rabaa Eh, hadalkuna waa yar yahay waktigii u dambeeyana waan joogaaye Een, dadka soomaaliyeed ee banaanka usoo baxay ee diyaas barada la yiraahdo wallaahi cadim waa soo kordhay jabuutiga ilaa intaas elfki seen la gaabeeyey calanya calanya calaa caalkayga daa curada ku kaco cagtarba ku jiro iqawaa Aranyo, aranyo, aranyo, aranyo. Awrada kuko. oo ducada waa dambaynaysaa ayaan kula dardaarmaya mustafe muxamed cumar inacagja inuu awal uu bilaabo marka ugu horreysa ducada iyada allah u aqbalay waa inuu midnimo soomaaliyeed uu ka shaqeeyo waa inuu sinaan uu ka shaqeeyo waa inuu cadaalad ka shaqeeyo intaas hadduu sameeyo waxaan ugu ducaynaynaa ummadda soomaaliyeedna inay u hogaansanaato oo amarkiisa la yeelo oo ay addeecdo oo taageedho oo hididiile uuna geliyey ah xilligii sayidku uu hal- halgamayay macnaha dadkii soomaaliya oo xilligaa joogay buu baabaa wax baa garan karaa meesha uu maanta ka- oo soo istaagay xilligii marta imaam axmed guri xilligii sayid cabdillah xasan borobareer badan baa soo maray dagaalku wuxuu nagu bilowday xaqiiqatan haddaan soomaalina oo noogu bilowday jaantaas yaroo ilaahay nagu abuuray in nala ka qaato
kun laba boqol siddeetan iyo labada iyuu lagu bilowday
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.